bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay bulshada soomaalida iyo hay-adaha amniga inay iska kaashadaan adkeynta amniga xilliga doorashada soomaaliya ee sanadkan labada kun iyo lix iyo toban mas-uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo safaaradda china ee soomaaliya ayaa waxa ay si wada jir garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay uga sagootiyeen arday deeq waxbarasho ka helay wadanka shiinaha kulan ay ka qayb galeen haweenka xildhibaanada ah ee ku jira baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka ayaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa qoondada haweenka ee boqolkiiba soddon ee la filayo in ay ka helaan baarlamaanka soo socda ee dhismi doona ciyaar ujeedadeedu uu yahay isdhexgalka dhalinyarada ayaa maamulka gobolka shabeellaha hoose waxa uu ka furay magaalada barawe halkaasi oo xarun rasmi u ah maamulka koonfur galbeed iyadoo muddooyinkii u dambeeyey mas-uuliyiinta maamulka ay kormeer ku joogeen deegaanada gobolka shabeellaha hoose qaramada midoobe ayaa waxa ay walaac ka muujisay xaaladaha abaareed ee ka jira deegaano ka tirsan puntland iyo somalilan iyada oo ka digtay in xaaladda ay intaasi kasii dari karto haddii aan la helin gargaar deg dega orarka laga helaya dalka gabonna waxa ay sheegayaan in rabshadaha dalkaasi ay sii xoogeysteen kadib markii muran uu ka dhashay natiijada doorashada codbixinta oo uu ku guulaystay ninka talada dalkaasi hayay muddada dheer ee haatan ah madaxweynaha dalka gabon iyadoo qaramada midoobe ay ku baaqayso in xaaladda la dejiyo
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-k ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobada oo ugu door karoon warka subaxnimo ee rediyo muqdisho haatana kusoo dhawaada isagiyo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada guud ee dalka gaar ahaan waqtiga xasaasiga ah ee doorashada cadowga naflacaariga ah waxa ay xaqiiqsadeen in soomaaliya ay horey u dhaqaaqday shacabkana ay cagta saareen waddadii nabadda horumarka iyo barwaaqada haddaba cadowga isaga oo guulahaasi la gaaray ka xun waxau isku dayi doonaa in uu carqaladeeyo doorashada iyo wax walba oo dan u ah ummadda soomaaliyeed sidaasi darteed waa in loo midoobaa sidii looga hortegi lahaa ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa ugu baaqay laamaha amniga ee dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyadii amisom in ay si buuxda u dardargeliyaan fulinta howlaha lagu dhammaystirayo guud ahaan sugidda nabadgelyada dalka gaar ahaan amniga codbixiyaasha musharaxiinta maamulayaasha iyo kormeerayaasha doorashooyinka ee ku sugan goobaha doorashada dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada waxaa ka go-an inay cadowga ka suuliyaan qeyb kasta oo dalka ka mid ah iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana waxaa la qaadi doonaa tallaabooyin gaar ah oo nabadda lagu sugi doono waqtiga doorashada ciidamada soomaaliya oo gacan ka helaya saaxiibada ayaa hawshaasi adag diyaar u ah ayuu yidhi madaxweynaha madaxweynaha ayaa ugu dambeyn ugu baaqay qeybaha bulshada rayidka warfaafinta culimmada iyo aqoon-yahanada inay shacabka iyo dowladda kala qayb qaataan sidii loo looga qayb qaadan lahaa sugidda amniga doorashooyinka safaaradda soomaaliya waa safaaradda china ee soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa si wada jira garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxa ay oga dhoofiyeen ayna ka sagootiyeen arday deeq waxbarasho ka helay wadanka shiinaha waxaa sagootintaasi qeyb ka ahaa safiirka dowladda china u fadhiya soomaaliya iyo sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya cabdullaahi bille iyadoona deeqdaasi waxbarasho ay ka heshay soomaaliya dalka jaynaha aysan ahayn tii ugu horreysay safiirka shiinaha ee soomaaliya ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay waxaana hadalladiisii ka mid ahaa
Wa- aan waan wada ogsoonahay oo waxbarashada gaar ahaan tacliinta sare waa mid aad u muhiim u aha eh, horumarinta eh, bulshada horumarinta dhaqaalaha iyo teknolojiyada oo wadan kastaba mar xiriirka dhexeeya shiina iyo soomaaliya waa mid u- aad u wanaagsan iskaashiga kala dhexeeya oo wadanka shiina iyo soomaaliya waxaa taaban karaa dhinac fara badan sida waxbarashada oo kale markaas sanakan oo dowladda shiina ay u fidisay oo dhex waxbarasho oo- oo ardayda soomaaliyeed afartan iyo laba arday markaas eh, waxaan xamaliyeynayaa ardayda ay ku kulistaan oo deeqa oo waxbarashadan Eh, waxaana ballan qaadinaa inaan si kordhinayo dhex waxbarashada oo dowlad shiina u fadhiso soomaaliya sanaga soo socda waxaan hubaa eh, in mustaqbalka oo iskaashiga adhex oo ka dhexeeya shiina iyo So- iyo soomaaliya oo ayaa walaa eh, loo
kaasi waxa uu ahaa safiirka china ee soomaaliya oo soomaalida ay u taqaano warsame oo ka mid ahaa dadkii wax ku bartay gudaha dalka soomaaliya waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada cabdulaahi bilenuur waxaana hadalladiisa ka mid ah dowladda china waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa deeqda waxbarasho ee ay sanad walbana siiso ee, oo ay u fidiso ummadda soomaaliyeed waa hiil waa taageero aan u baahannahay aad iyo aad baanu dowladda iyo shacabka iyo madaxweynaha china ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo si gaara ugu mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada ee dhigayaga ah ee dalka china oo sanad walba ardadaas wax noo barta oo noo dadaasha sidaa darteed waxaan ka rajaynaynaa dhallinyarada soomaaliyeed inay dalkooda sumcaddooda iyo sharafkooda ilaaliyaan akhlaaqdooda ayna wakiillo iyo safiirro u noqdaan dalkooda
wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ayuu kaasi ahaa cabdulaahi bile weli halkaad naga dhegeysaneysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qaar ka mid ah haweenka xildhibaanada ah ee ku jira baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka oo shalay gelikii dambe kulan isugu yimid ayaa waxa ay sheegeen in ay muhiim tahay in la xaqiijiyo qoondada haweenka ee boqolkiiba soddon ee la filayo in ay ka helaan baarlamaanka soo socda ee bedeli doona baarlamaanka hadda jira maxudiin macalin cabdulle ayaa ka waramaya
ujeedka kulankan oo ay ka qayb galeen xubnaha haweenka ah ee ku jira baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya iyo haween matalaya ururada bulshada rayidka waxa uu ahaa xoojinta helista qoondada haweenka ee lagu sheegay boqolkiiba soddon waxaana kulankan oo ay soo abaabushay hay-adda horumarinta haweenka iyada go'aano laga soo saaray oo ku wajahnaa dhinacyada ay khusayso arrintaasi lagu muujiyey muhiimadda in laga gudbo hadal oo keliya balse si dhaba loo caddeeyo kaalinta dumarka duniye maxamed cali oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda horumarinta haweenka iida ayaa sheegtay in kulankan uu qayb ka yahay dadaallo haweenku ay ku doonayeen inay ku helaan doorkooda waxaa maanta meeshaan aan ku soo gebagabaynay shirar maalmahanba noo socday wuxuuna shirka ku saabsanaa sidii lagu gaari lahaa soddonka boqolkiiba soddonka qoondada haweenka ee mar walbaba la sheego laga soo bilaabo labaiyo tobankii ilaa iyo hadda gabdhaha soomaaliyeed oo ay horkacayaan siyaasiyiintooda baarlamantaariyeedka ah ee baarlamaanka ku jiro iyo civil society-ga inta isku fikirka ah ayaa maalmahanba waxay raadinayeen qaab wax ku ool ah oo ay ku heli karaan gabdhaha soddonka oo inay princibalkaas laga dhigo sida princibalka four point five uu u hirgelay in soddonkaasna looga dhigo mid u hirgala sida four point five-ka ee aan laga gudbi karin soddonkaas uu noqdo mid aan laga gudbi karin oo ka gudbo afka xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo akhrisa go'aano kulanka laga soo saaray ayaa sheegtay in marka loo eego qaabka iminka ay wuxu socdaan ay haweenku muujinayaan shaki badan waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa go'aankeenna kow in kuraasta qoondada haweenka labada aqal lasoo hormariyo waa kow in ergada kow iyo kontonka xubnood ee aqalka hoose lagu dooranayo haweenka laga daayo saddex in ka mid noqoshada xubnaha aqalka hoose ee haweenka ay noqoto magacaabis iyo xul oday dhaqameedyada afar in aqalka sare qoondada haweenka ay gabdhaha keliya ku tartamaan qoondadooda gaarka qoraalkan waxaa ku lifaaqan shax aan annagu samaynay oo la jaan qaadi karta shaxdii hogaamiyaasha madasha shaxdaas waxaan si wanaagsan ugu caddaynay in haweenka soomaaliyeed ay leeyihiin boqolkiiba soddon ugu yaraan shaxdaas oo aan idin soo gudbin doonno ayaan ku leenahay qoraalkeenna kolka aan hor fadhiisanno waxaan hor fadhiisanaynaa hogaamiyaasha madasha iyo international communitiga daneeya arrimaha soomaaliya odayaasha waxaan hor fadhiisanaynaa guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo iyo heer dowlad goboleed iyo guddigii laftirkiisa loo saaray qoondada haweenka bilihii dambe waxaa jiray dadaallo dhowr ah oo haweenka soomaaliyeed ay ku doonayeen inay ku muujiyaan kaalintooda iyadoo dowladduna ay sheegtay in la dhiiragelinayo dadaallada haweenku ay wadaan muxiidiin macalin cabdulle s n t v muqdisho
muxidiin macalin cabdulle faahfaahintii uu ku eegayey qoondada haweenka ee boqolkiiba soddon ee baarlamaanka la filayo in ay ka helaan haweenka iyadoona kulankaasi diiradda lagu saaray sidii loo derdergelin lahaa qorshaha haweenka ay kaga mid noqonayaan baarlamaanka oo ay ku helayaan boqolkiiba soddon markanna magaalada baraawe maamulka gobolka shabeellaha hoose mas-uuliyiin ka tirsan oo maalmihii u dambeeyey kormeer ku tegayey deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo ay ka mid tahay magaalada baraawe ayaa halkaasi waxa ay ka fureen ciyaar ujeedadeedu ay tahay isdhexgalka dhalinyarada sida uu ku soo waramayo wariyahayaga maxamed cali cumar jubba oo wufuuddaasi la socda furitaanka koobka kubadda cagta isdhexgalka bulshada ee loo qabtay kooxo ka kala socday xaafadaha degmada baraawe ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada baraawe gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana koobka lagu furay kooxaha howlwadaag iyo dayax iyaga soo bandhigay ciyaar wanaag waxaana usoo daawasho tegay ciyaarta dadweyne aada u fara badan oo kala taageerayay labada koox gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada baraawe ayaa sheegay in kooxaha ay kasoo xuleen xaafadaha degmada baraawe maamulka degmadana uu ka gacan siiyey qabsoomidda koobkan gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudan ibraahim aadan cali najax ayaa tilmaamay in sboortiska uu qeyb ka yahay isdhexgalka bulshada isagoo sidoo kale sheegay in degmooyinka gobolka shabeellaha hoose ay u qaban doonaan koob kubadda cagta
haddaan waxyar ka hadlo isboortisku adduunyada markii laga fiiriyo waxaa la dhihi karaa waa nolol isboortiska laydin sheego waa nolol wuxuuna astaan u yahay meesha ciyaar ay ka socoto ama isboortis uu ka jiro inay nabad tahay sidaas darteeda waan ammaanaynaa shacabka degmada baraawe iyo maamulkiisa iyo hay-adihiisa amniga si guud ahaan ah horumarka ay sameeyeen ayagoo isku tashanaya annaga ka maamul gobol ahaan aad iyo aad ayaan idinkugu faanaynaa inaad sidaa kusii wadaan waa rajaynaynaa waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto fursaddan inaan idiin sheegno maamulka gobolka inuu wado barnaamij sideedda degmo ee gobolka shabeellaha hoose tartan kubadeed loogu qaban doono haddii ilaahay idmo bisha soo socota bilowgeeda ama dhammaadkeeda haddii ilaahay idmo waxaana rajaynaynaa inay baraawo ay noo martigelin doonto sida annaga aan rabno oo caasimadda halkaa lagu qaban doono haddii ilaahay idmo degmooyinka kalena waxaan ka codsanaynaa in iyo maamuladoodaba iyo shacabkoodaba inay ku daysadaan horumarka wanaagsan iyo isdhexgalka bulshada in nabadda ay baraawo maanta ay ku faanayso iyo siday ay hormuud ugu tahay runtii horumarada ka socda degmooyinka gobolka shabeellaha hoose wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mustafa xaaji nuur ayaa kula dardaarmay ciyaaryahanada inay soo bandhigaan ciyaar wanaag
waxaan rajaynayaa maanta ciyaarta inaan furanno aan rabnaa ciyaartooy waxaan dardaarmayaa meeshan sporti waaye sporti wuxuu waa guul iyo guuldaro labadiiba qofkan isdiyaargaroobo dagaal ma aha waa tartan ha guulaysto kiga ugu kan ugu fiican marka mudane mudanayaal waxaan aan leeyahay ciyaarta waanu furan yahay tartanka si fiican ha lagu wado
ciyaarta ayaa kusoo gabagabowday eber iyo eber maxamed cali cumar jubba telefishinka qaranka soomaaliyeed degmada baraawe
magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka soconaya qabanqaabada shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa halkaasi kusii qulqulaya wufuud ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya qaybaha bulshada iyo odayaasha dhaqanka iyadoona lagu wado in toddobaadkan gudihiisa uu shirka si rasmiga uga furmo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ammaanka magaalada ayaa aada loo adkeeyey waxaana wadooyinka lagu waramayaa in lagu arkayo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo heegan ku jira si ay u sugaan ammaanka codbixiyaasha iyo sidoo kale dadka gaaraya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ee ka qayb qaadanaya maamul sameynta labada gobol iyo hiiraan ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe dhowaan ayay ahayd markii dowladda federaalk soomaaliya ay ka dhawaajisay in uu dib u bilaabanayo shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyadoo dowladda qorsheynaysa in ka hor waqtiga dowladda hadda jirto inta uusan dhammaan amaba inta aan la gaarin doorashada sanadkani in la dhismo maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyadoona dowladda sheegtay inay diyaar u tahay in ay xaliso wax waliba oo caqabad ah oo ka yimaada shirkaasi markana qaramada midoobe qaramada midoobe ayaa digniin xoogan ka bixisay xaaladda abaareed ee ka jira puntland iyo somalilan xafiiska gargaarka ee qaramada midoobe ee oja ayaa sheegay in xaaladaha abaaraha ay gaareen in dad badan iyo xoolahooda ay ka haajiraan deegaanadii ay ku noolaayeen iyagoo raadinaya biyo iyo cunto oja waxay kaloo sheegtay in afartii sano ee u dambeysay uu roobka aad u yaraa sababo la xiriira duufaanada iyo isbeddelka ku yimid cimilada qaramada midoobe waxay sidoo kale shaacisay in guud ahaan soomaaliya ay wajahayso roobyari inta u dhexaysa bilaha oktoobar iyo janwari ee sanadka labada kun iyo toban iyo toddobada xilliga dayrta taasi oo laga cabsi qaba bay tiri in ay kor u sii qaado gaajada iyo hayaanka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya qaramada midoobe waxa ay sheegtay in afar dhibic toddoba milyan oo dada ay u baahan yihiin gargaar biniaadinimo oo deg deg ah kuwaasi oo saameyn ay ku yeelatay colaadaha u dhexeeya al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka oo gacan ka helaya kuwa amisom bishii agosto gurashada dalaga beeraha ayaa hoos u dhacay intii u dhexaysay soddonkii boqolkiiba konton iyadoo loo sabaynayo roobyari gaar ahaan roobkii guga oo meesha ka baxay bilihii abriil iyo juulaay warkii subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddii uu saago waxay ka heli kartaa beedkaan internetka ku leenahay ee ah radio muqdisho dot net